waa tahay waad mahadsan tahay jamaalow haatanna ha dhegeystayaasha aan kusoo dhoweyno waa axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal bulsho waliba waxay leedahay habnolooleed ay u baratay habnolooleed ay qaayiibtay oo ay u haysato inuu madhaafaan yahay taana waxaa ugu daran bulshooyinka raacatada ah ee naftooda kalsoonida xaddhaafka ah ku qaba farsamo cusub iyo dhaqan horle kii ay ahaataba kolkii ay wax cusubi la soo gudboonaadaan oo dibadda wax ka soo galaan bulshooyinka tilmaantaas lihi way sharaystaan waxay u qaataan adduunye gadoon iyo in la gaaray wakhtigii si wada jira inta xabaalaha looga soo saaro banka qiyaame aadanaha la tubi lahaa marnaba iskuma dayaan inay aqoonta u saariyaan ama dadaalka cilmibaarista ay libta siiyaan ama ay iyaguba isku hambalyeeyaan maskaxda aadanuhu horumarka ay gaadhay waxay la noqotaa waxa la isku ibtilaynayo oo in la eedaa ay ka soo socoto taasi waxay si guud u saamaynaysaa meel ay joogaanba bulshooyinka dambeeya ee badiba raacatanimada iyo kalluumaysiga ay noloshoodu ku tiirsan tahay soomaalidii horena kuwaas kama duwanayn weli waxaa la xusuustaa waayo dhow iyada oo xooloraacatada soomaalidu ay dayuuradaha habaalaan markay soo dulmaraan iyaga oo leh burbur oo soo dhaca ilaah idankii oo baabuurtana dhagxiya dhabayaasha ay ag degan yihiin marka ay soo maraan su-aasha kolka meeshan ka soo bixi kartaani waxay tahay ma shisheeye nacayb baa sidaa ugu wacan mase cuseyb nacayb haddaan si kale u idhaahdo ma nacaybka teknolojiyada shisheeyaha aawadeed ayay dayuuradda u habaarayaan baabuurtana u dhagxinayaan mase waxay diidan yihiin qaadan la-yihiinna waxa cirka sarahe ahaabaya ee aysan arki jirin taa dambe ayay jawaabta su-aashu u dhowdahay markii hiddaha ummadda dib loo milicsado gabyaagii la odhan jiray maxamuud cali beenaley oo tirinta maansada magac weyn ku lahaa ahaana reer ciideed ayaa isla xilliyadaas wuxuu isna mariyey gabay ka mid ah kuwa maansada soomaalida laga tilmaamo dabayaaqada sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo soddonkii waa tuu talyaanigu dhulka xabashida ku qaaday ololihii laxaadka lahaa ee ciidan kaasoo muddo gaaban gudaheed uu gacanta ku wada dhigay xukuumaddii rooma ee benita mussolini hubkii ay goobahaas u adeegsatay ee ciidamadii cadowgeeda ay ku jebisay markaasna gobolka ku cusbaa waxaa ugu ba'naa dayuuradaha dagaalka oo waagii baryaba iyagoo raxan raxan ah garaaci jiray rugihii ay ciidamada xabashidu fadhiyi jireen fifdadkoodana ugaarsan jiray in cali beenaley wuxuu ka mid ahaa dhulkii ay labada dowladood ku dirirayeen reer miyigii soomaaliyeed ee deganaa markaas buu indhahal abuur wuxuu ugu fiirsaday faltanka dayuuradihii dagaalka ee talyaaniga wuxuu la asqaaray bahashan sida hadda u xiimaysa ee ciidanka xabashidu meeshuu galaba ka ugaarsanaysa kuna gumaadaysa wuxuu la yaabay sida ba-an ee ay wax u laynaysa iyo rasaastii iyada lagu rido sida aan loola heli karin ee ay meelo dhexe uga soo noqonayso wuxuu la erkigay sida aan looga dhuuman karin sida aan looga gaban karin iyo sida aan looga fakan karin afar geedi bay ka guuraan mase maalinta labaadba way dul joogtaa way ka hayaamaanoo meelaha ay dirirtu ka socoto ee askaruhu isku hor fadhiyaan ayay ka fogaadaan mase saacado yar kadibba waatan oo ka dulqablamaysa ee madaxyadooda meel aan ka durugsanayn xawaaraynaysa markaas buu tiriyey tixdan soo socota ee sida layaab kale uu dayuuradda ugu tilmaamay tixdan inoo muujin karaysa aragtideeda amankaagii uu ka qaaday xaddigii weynaa ee uu la ekaa wuxuu yidhi cirka waxaan sarlaan kuu surnayn sida sayaariinta oon saraca hoos iyo arlada cagaha saaraynin oo siifaduu kaga hanqarin haadu sara joogsan oo laga salsaliyoon lahayn siiga iyo leexo aan lagu saraaxayn haddaad sumac ku liishaanto balaayadan qalbiga suurisay ee samada xiimaysa oo sool dhexeetiyo hawada sululsulxaynaysa oo gaarsameeyoon ilaah nolol u suuraynin yaa sabanka ciid looga kacay sabashadeedii iyo sanada dayftiiyo arlada looga suudalayay markaas buu yidhi dhulka wixii socdaa lagu holaa samay colaabeedee xagga sare wax kaa dilahayo sun iyo baaduuda oo aadan dagaal lagu sardamay kaga sadqaadaynin inaad samaysta mooye ma jiro waxaad samaysaye sarsar awdan saamo iyo aqal siibad iyo daaro siraad iyo bannaan soohdin sud iyo meel hawda socod iyo nagaansho iyo fadhi seexas iyo roodhis sina waxaanad kaga maag helayn nalagu soo saari
barnaamijka hidaha iyo dhaqanka ayaa gunaanadu ahayd idaacaddii galabnimo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo